Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayno waxaa ka mid ah hogaamiyaasha mombaaso oo doonaya in la helo sanduuq gaar ah oo wax looga qabanaya caruurta naafada ah shirka waa shir sanadeedka guud ee ururka macalimiinta dalka naada oo ka qabsoomay ismaamulka wajeer iyo qaraxis midaamin ah oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo booliiska oo faahfaahin ka bixiyey door wanaagsan dhegeystayaalaantaas waa qaar ka mida qodobada wararkeega ugu waaweyn waa doornimo talaada taariikhdan ay ku beeganta labaatanka bisha sideedaad labada kun labaatansaddex kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda isboortiga amaba ciyaaraha ee dalka baabuna bwamba ayaa waxaa oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay lagu dhaliilayay kadib markii lagu eedeeyey inuu si xun u maamulay wasaaradda amaba si aan habboonayn toddobiy tobankii bishan hogaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday waxqabadka wasiirka isagoo oo sidoo kale tix raacayay hogaaminta waxa uu ku tilmaamay hogaaminta fashilantay maadaama wax walba oo ka qeyb amaba ka tirsan waaxyada wasaaradda ciyaaraha ee qaranka uu sheegay in ay meelaan habboonayn ku dhaceen waxaa laga dhigay wasiir dadka u adeega haddii laga dhigo wasiirka ciyaaraha waa inaad u adeegtaa ciyaaryahanada dalkeenna runtiina aad iyo aad ayay murugo u tahay in safiiradaasi wanaagsani ay dalkeenna ka dhoofaan iyagoon aqoonsi ka helin wasaaradda oo ay waa u xilsaaran tahay mas-uuliyaddaasi ayuu sheegay xilli uu baarlamaanka la hadlay hogaamiyaha aqlabiyadda wuxuu dalbaday in wasiirka wasaaradda ciyaaraha la horkeeno baarlamaanka si su-aalo loo weydiiyo isagoo ku andacoonaya in wasiirku awood u waayey inuu maamulo ciyaartoyda kenya taa beddelkeedana isaga waa isaga dhex mashquulay mudnaanta dowladda iyo xafiiskiisa dareenkiisa waxaa taageeray senatarka ismaamulka nandi oo soo jeediyey in la joogo wakhtigii hogaamiyaasha aan kartida lahayn lala xisaabtami lahaa waxa uu qoraal uu soo dhigay barta x ee horey loogu yaqaanay twitter axaddii ku sheegay isagoo uu ku eedeeyey in mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee dalka ay la safraan lamaanayaashooda halkii la doonayay in wakiilada ciyaaraha ee ugu sarreeya wadanka waa ee waa wakiilada ciyaaraha ugu sarreeya ee wadanka safraan islamarkaana ee waxyaabaha muhiimka ay diirada saaraan waxaa ismaamulka wajeer lagu qabtay shir sanadeedka guud ee ururka macalimiinta dalka naadkaasi oo diirada lagu saaray badqabka macalimiinta gobolka waqooyi bari qaar ka mida mas-uuliyiinta kulanka ka qeyb gashay ayaa warbaahinta la hadlay
kuulow maxamed sheekh madaxda xisbiga macalimiinta oo kenya national union of teachers la dhaha ayaan ka imaaday waxaan imaaday wajeer anagoo xafiiskaas wakiilishaynay marka macalimiintii way arrintan waa arrin mar kasta dhacdo sanad kasta ay macalimiintu su imaadaan wixii dhib oo macallin haya wixii promotion ku xisaabsan wixii ku xisaabsan welfiagoodii noolashada mushaarkoodii waxaan baan isu sheegnaa baan arrintii arrimihii u falanqayni khaasatan arriminta nabadina waa ka hadalna xagga iskuullada iyo xagga macalimiinta marka shacabka reer wajeer waxaan ka codsanayaa in arrimahan macalimiinta oo macalimiintan garab la siiyo macalimiintana dowladda lala xiriiro la dhaqaaliyo sifa ay macalimiin nooga tageen maxaa yeele macalimiin markaas waa noola qaraa waa nagala tagaan arrin yarba hadday dhacdo ay naga tagaan mar mar arrin aan wajeer ka dhicin ama dheera ka dhacays tii ay qiil ka dhiganayeen marka waxaan ka codsanayaa shacabka reer wajeer inay macalimiinta gacanta midigta ku qabsadaan maxaa yeele wixii kelix oo ummadda ay ku midoowayeen waa tacliinta tacliinta diinta ha noqoto ti iskuullada ha noqoto wixii lagu midoobayo oo dadka masaakiinnimadana bixinaya waa tacliinta marka dadka waxaan ka codsanayaa ina macalimiintii gacanta midigta lagu qabto annaga horta macalimiin baan u doonnaa macalimiintan aan u doodayna wixii macallin dhiba wayna dhibayaan marka annaga markii macallinaas dhib soo sheegta macallin maa la dili lahaa macalimiinta meesha ka soo qaadan baandhayna dowladda dushaan ka fuulaynaa macalinkaas maxaa loo dilay macalinkaas meeshaa laga soo qaado macalimiintana beryahan dadkii waa la horumari qafka biniaadinka meelaas raban kuma qasbi kartid marka macalimiintii gudahayn unbaa lagu laynihaya dadka qaarkiis waxay leeyihiin shaqaalaha kaleba waa joogaan macalimiinta kilax maxaan dhibay macalimiintan badi dadkan shaqaalaha badi oo iskoodii u shaqaysanaya ama dowladu shaqaynaya badi magaala ay joogaan gaaladan kale oo aan la kolse laakiin kuwa meel kastoo tuula ay joogaan macalimiinta iskuula ka furan tuulo kasta marka arrintan waana dhibtay annaga waxaan rabnaa shacabka iyo dowladda nabadgelyada macalimiinta lagu dadaalo in ilmahayna kulli college iyo macalimiinta aan geyno dhibkan kilax sidii looga baxay koolajyaashii aan qabno oo teachers training college aan qabnaa in la geeyo caruurtayni maxaa yeele hadda dhinaca isbitaalaha ooga waaraysan laakiin dhinacii education weli zaadaan u dambeynaa marka aniga shacabka waxaan ka codsan lahay maadaama aan wadani aan nahay maadaama aan nin reer notistan ahay nin reer mandela in ilmahayna aan ku aruurino collegeka macalimiinta intary pointiga awal la diidayno waa la yareey hadda waa fiican tahay hadda waa socotaa arrintaas ilmaha in koolajyaasha la geeyo anigoo socodiya ibraahim mayo ururka macalimiintan chair person u yahay waxaan maanta ku qabna magaalada wajeer sanad guurihii annual general meeting oo macalimiinta tricot of the teachers naga soo qaybgaleen maxaan ka hadlayne arrimo ku saabsan macalimiinta sidii loo dalacsiini lahay maxaan ka hadlayne insecurity iyo macalimiinta naito oo annakana la degan siday nabad ku heli lahaayeen maxaan ka hadlayne sifi ilmahay markay foomfood ay dhammeeyaan siday kollejka macalinimada sidaan ugu ugu qaybgeli lahaayeen amniga macalimiinta gacanta waalidiinta ku jira dadweynuhu ku jiraa amniga macalimiinta dhib ma dareemayin insha allah meel allay meeshii aan ogna intay xuntahana k p r lagu asaangarayn doonaa macalin dhib soo sheegani doonana ma laha insha allah macalimiinta intana laga qaada diyaar uma nihin ilmahayn haddee macalimiin la'aan yihiin buugata la'aan yihiin rafaadsan yihiin dhib badanaa iska jira alxamdulilahi county governmentka way noo shaqaynhaysa laakiin sidii la raba hataa weli maxaad arki maalin meel aan wareegne maxaad arki macalin oo isagii islaantiisi macalimiin kale hal qol iskugu nool c d f ka maxaan dhihi lahayn wajiya county wajeer east west south south nortarbaj macalimiinta guryaha intii laga hagaajiya macalimiinta intii niyada loo dhiso macalimiinta intii lasoo dhoweeya halaha macalimiinta aan haysan intaan iska fakana diyaar uma nihin kuwan hadday naga tagaan macalin sidii lagu helo waa iska adag tahay ilmahayna shaqada macalinimada ma rabaan waa intaan ku baraarujino macalinimo shaqadeeda wax ka fiican ma laha hadda hadda hal gabar maanta hadday wax barata bulshadii aa wax barata maxaan hadda ku baraarujinaynaa bulshaweynta wajeer aan inikoo raalli ihidiin tafadaaliini ilmihiini shaqadahan kale aad u diraysiin hal iska dhaafo waxaan rabi lahayn badi maxaan un waaye anaka bulshada insaan kor ugu qaadan lahayn waa intaan macalimiintahayn aan kor u qaadana ilmaha
qaar ka mid ah hogaamiyaasha ismaamulka mombasa ayaa doonaya in golaha hoose ee dowla deegaankaasi iyo dowladda dhexeba soo saaraan sanduuq gaar ah oo wax looga qabanayo caqabadaha ay wajahaan caruurta naafada ah ee ismaamulkaasi waxay si gaara u doonayaan in wax laga qabto arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada ee dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool dowla deegaanka mombaasa hogaamiyaasha ayaa sheegay in caruurta badankoodu ay kasoo jeedaan qoysas danyara islamarkaasna aysan awoodin in ay waxbarashadooda sii wataan caqabado dhanka qarashaadka oo jira awgood kaunti zote za nchi zingekuwa zina katika ile tunaita county integrated development plans, wangechangia mambo ya ulemavu, ingekuwa mzuri sana, waiweke katika you know, budget zao.
Kuna siku moja nao pia watafurahia kama mimi, waweze kufika kama hapa pia, nao washangilie na kufurahia, kwa sababu wafadhili ambao wamegusa maisha yao bado wako.
Waxaa lagu wadaa in, eh, in ka badan labaatan madaxweyne ay kasoo qaybgalaan shirka cimilada waa isbedelka cimilada afrika ee nairobi ka furmaya bisha soo socota maxamed khaliif ayaa dhammaystiraya qodobkan ugu yaraan labaatan madaxweyne ayaa la filayaa inay ka qaybgalaan shir madaxeedka isbedelka cimilada ee afrika oo la qaban doona bisha sebteembar ee sanadkan wasiirka wasaaradda deegaanka kaymaha iyo la tacaalidda isbedelka cimilada ee dalka sobian tuya ayaa sheegtay inay kenya diyaar u tahay inay martigeliso shir madaxeedka cimilada afrika oo markii ugu horreysa la qabanayo waxa uu shirka uu qorshuhu yahay in la qabto inta u dhexayso afarta ilaa lixda bisha sagaalaad ee sanadkan shirkan ayaa la filayaa inuu ka qabsoomo xarunta shirarka caalamiga ee k i c c ee magaalada nairobi kalfadhigii soddon iyo lixaad ee ururka midooda afrika ayaa lagu ansixiyey codsiga kenya ee ahaa inay martigeliso sanadkan shir madaxeedka cimilada afrika wasiiradda ayaa sheegtay in shirkan lagu casuumay in ka badan siddeed iyo toban kun oo wufuud ka kala imaanaysa ilaa ku dhowaad boqol iyo konton dal sida uu qorshu yahay islamarkaanay tirada badan karta siday tiri wasiirka wasaaradda arrimaha deegaanka kaymaha iyo la tacaalidda isbeddelka cimilada ee dalka sobian tuya waxaa bilowday wadahadallada nabadeed ee looga hortegayo inaysan dib u soo laaban muranka oo muranada in muddo ah ka taagnaa xaduudka ay wadaagaan deegaan baarlamaaneedka waa deegaan baarlamaaneedka lagdheer ah ee ismaamulka gaarisa iyo sidoo kale dowla deegaanka siolow waxaa in muddo ah colaad ay u dhexaysay laba deegaan amaba laba beelood oo halkaasi kasoo kala jeeda arintan waxaa ka hadlay waxgaradka labada dowla deegaan hiyo shirika ilikuwa kuleta hii jamii pamoja ya Lagdera, Garissa na Siricho Isiolo. Ile mzozo kidogo iko kati yetu, at least wametufahamisha tuelewane, tuimalize hiyo mzozo iko kati yetu, hasa vijana, wazee, kina mama na wataalamu wengine ambao wenyeji.
Tukaona hii project uangazie kwa community level, ya kuwa wao wenyewe kuja na what is the best way for them to solve this problem. Ndo tumeanza na first time tumewa trained peace committees on uh, trust building tukajua ya kwamba their trust level ilikuwa chini sana kadib markii dhowaan dowladda kenya ay ogolaatay diiwaan gelinta qaxootiga cusub islamarkaana dib loo furay xerada cusub ee ifolabo ayaa waxaa badanaya dadka qaxootiga ah ee hadda halkaasi gaaraya kuwaasi oo xeryaha tegaya islamarkaana ka imaanaya dalka soomaaliya deegaano ka tirsan gaar ahaan gobolada jubbooyinka bakool gado iyo gobolka banaadir qaarkood ayaa waxay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah maxamed baaruud ayaa warbixintan kasoo diyaariyay waxaa si maalinlaa xeryahan u imaada qaxooti cusub ay ka muuqato diif iyo duruuf adag meeshaa shaqa mala ibil basaa noo shaqeyna wax shaqeyna mal maamaday xanuunsantaha istaale ku jirtaa maadaama wax shaqeeyaan waay oo duqunisaa u xanuunsay marka xasira iska soo wada halkan waa xerada qaxootiga ifatuu oo la dejiyey qaxootiga cusub waxaana kasakoo kuwa la diiwaangeliyey xeradan habeen kasta imaada qaxooti cusub oo aysan hay-aduhu qaabilin kuwaas oo dulsaar ku ah qaxootiga kale waxayna ku dayacan yihiin gudaha xeryaha intaa iska keen geedkan wisa harsanaa waxaa cunama haysan waxaa cabnama haysano dhar ma lahan ilaah kuma darnaada biyo ma lahan meeshaana wallaabi ilaa iskiga barinaa duqsaan uu weyn oo xanuunsan yahay waa qoys ka kooban kow iyo labaatan qof waayeel xanuunsan carruur naafa ah iyo dumar ayaa ka mid ah waxayna ku nool yihiin geed hoostee meel aan lahayn guri musquul raashin iyo gogol laha sheegin meeshaana gogolno meeshaana harsino ilaahaan qabna kasukoon muslimiinta waxaa ka codsinanaa meel walba ay joogaan inaynu soo caawiyaan meeshaan ba hadda afar in geedkaa weyn islaan dad aana keena ilahay khayrhaas iikana dadka muslimiinta waxaa ka codsinayna inaynu soo caawiyan habqanka qaxootiga cusub ayaa batay tan iyo markii dowladda kenya ay ogolaatay in la dawaangeliyey qaxootiga cusub dibna loo furay xerada ifatuu habiiba abdi xasan may ahaaye baahani ahaa inay aawado aragbaxa io walaaqas isiido deeqa cali maxamed waxay xeradan joogtaa muddo shan maalin ah waxayna sharaxaysaa noloshooda iyo duruufaha ku hareeraysan meeshaan shan haweenaan degannahay hooy ma haysano darin ma haysano gogol ma haysano waxaan cunno ma lahan halkaan banaankaana iska joognaa halkaana iska seexanaa roobka habeen oradaaya halkaanuu noogu da-ay ciyaal baan wadanaa ilma curyaame odigaaanu xanuunsanaan wadanaa baraalis qaba saakada saacaddaa la jooga maana qurcanin ciyaalka saana noogu dul ooynaayaan caano ma u wadano dareen ma u wadano waxay xirtaan ma lahan lix saac iyo shan saac waxay tahay ma aqaana ilaa hadda odagan waayeelka waxba lama sinin ciyaalka had cunuga dhabarka isaa rasuul weyna naasansi naaskanaad saak koob shaa u bageysaan cabay ilaa waqti xaadirkan waxba maan waxay ka soo hayaameen baadiyaha gobolada jubbooyinka abaaraa ka dhacday beeraalay ahayn beerihii abaaraa ka dhacday een maxaa la dhahay waxaan badarka haddii la beero roow rabaa matoor haddii lagu shuba shidaal ma lahan waxaan badarka lagu beeraayo ma lahan macaluul iyo dayac badan ayaa ka muuqda dadka waxayna u baahan yihiin gargaar iyo gurmad bini-aadannimo meel wanaagsan oo islamarkii hadda la imaado dadku lagu soo dhaweynayo islamarka hor lagaa qaabilayo kaar lagu goynayo wax kastoo adiga aad u baahan tahay ilaahay baa baahi tirka lagaa baahi tiraa waan ka aaminsanayn hadda markaan imaanan gaariga halkaan ugu soo daaday banaankaas gaari nugu soo daaday anagoo halkaas iska joogno inayna soo caawiyaan kaar ayna siiyaan wax kasta oo lagu baahi baxay ilaahay baa dad baahi tiri kara inagu baahi ayna dhar ma haysano maxaa lahay hoy ma haysano dareen ma haysano wax la cuno ma haysano ciyaalkii waynagu dul baahayn odigan waayeelka ilaa hadda lix sac waaye baahi wax la cuna iska dhaafay hataa shah kobagaysu ilaa hadda ku joogaa luulisaaq cabdiraxmaan sidoo kale waxay ka mid tahay qoysaska cusub ee dhowaan soo gaaray xeryaha dhibaatadii rafaada inta nagu haysato geedkana hoynoo ah hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa in nala caawiyo kaar ma haysano ilaahay makuu darnaatay hoy ma haysano jiif ma haysano biyo ma haysano magaceyga abdirasaaq bakar ayaa la yidhaahdaa aniga geedkan hortiisaan harsanana meeshan waxaan ku cunayna ma haysano waxaan ku cabnina ma haysano ilaahay mogow qof biniaadan noo maqanin male buuri male gogol ma haysano meelaan seexan male dareen ma haysano madax maanta aan dhigano xalay dhulkan u jeedinaan seexanay cabdirasaaq bakar oo ka mid a dadka dhowaan soo gaaray xeryaha ayaan weydiiyey sababtay uga soo qaxeen goobihii ay ku noolayeen gudaha soomaaliya soomaali baahiyo dhib ayaan ugu soo qaxnay wax meesha ku hana male beerooyinkan waa iska falinjeen beerooyinkii jiilaalana gale roob ma jiro waa iska dhib badan tahay xoolo ma loo joogo maanta maxana aanay ku naf dhooran sidaas darteed gaajo darteed waan ugu soo baxnay meeshaan ugu maana aniga dhanka kale warsan cabdiraxmaan waa guddoomiyaha xaafadda dadkan cusub ay ku soo degeen waxayna ka sheekeynaysaa caqabadaha ay wajahayaan iyo noloshooda rafaadaa ka jira meeshana baahanaha hadda meeshaan ku nool ayagu hoy ay leeyihiin ma soo aadin weyna ka buuxaana way badan yihiin ugu yaraan haddaan qiyaaso hadda ifatuu baanaha ku nool way ka badan yihiin kun qoys way dhoweeyaan waxaa ku jira dad curyaana waxaa ku jira dad waayeela waxaa ku jira dad maskaxda looga jiro waxaa ku jira caruur yaryara ifatuu hadda la degaya ma lahan suuq loo shaqo tago oo dadku ay ka xamaashaan xaafad xaafad dhaanto inta dharka ay usoo dhaqaan ay kasoo helaan maanta wixii ay dabka ku shuba lahaayeen way rafaadsan yihiin dadka meeshan ku noola dadkii hore lagu soo daadiyey ama suuq iyo daryeel haysan warsan ayaa tusaale ka bixisay mid ka mid a qoysaska halkan ku nool oo aan ku kulannay meeshaay ku nool yihiin si gaara qoyskan noloshoodu waa nolol cariiri markii aanu imid reerkan waayeelkan duqan waayeelka xanuunsan dharla-aanu ahaa markaan weydiiyoon ku iri dhar maxaa loogu xiri waayey duqan waxay ugu dhaheen wadaadkan saxaaradana ma reebo kara kaadidana ma reebo kara marka wixii awal aan u xirnay saxaara iyo kaadiyaa gaartay haddana biyaan ku dhaqna ma haysano annagayna markaas haddee meelaan ula cararnoon dhar uga soo qaadnoon kan waan gara weynay maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada waxay ka bixiyeen qarax maanta laga soo tebiyey magaalada muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay iyo qaabka uu u dhacay qaraxa ismiidaaminta ahaa ee loo adeegsaday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey kaasi oo lagu dhuftay sida la sheegay xarunta dhulbixinta gobolka banaadir ee efka xalan afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq doodishe ayaa waxa ah oo asagoo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho uu sheegay in qaraxa uu dhacay abaara toddobadii subaxnimo iyo qadar daqiiqada ah ciidamada amniga ee ku sugan barta koontarool ee ifka xalan ah ay bixiyeen jawaab deg deg ah bismillaahi raxmaani raxiim labaiyolabaatankii agosto waxaan joognaa degmada wardhiigley gaar ahaan waaxda barwaaqo gaar ahaan xarunta dhulbixinta uu ku shaqeeyo maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose ee xamar saakay toddobadii subaxnimo iyo toban ayaa khawaarijtii naflacaariga ahayd waxay saakay gaari ay ku soo rareen walxaa qarxa oo ay si dhuumaalaysi ah ula yimaadeen isgoyska ifka xalale jagboyntii ciidanku ay ku lahaayeen oo laga sugi jiray amniga degmada iyo waaxaha kale ee ka agdhow goobtaas ayaa khawaarijtu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaa qarxa gaari nuuciisa toyota langruzel gaar ahaan nooca soomaalida u taqaano leyla calaawi oo walxaa qarx ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose xamar gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argixisadu ay ku dhufteen khawaarijtu khasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas uu ku shaqayn jiray shirkadda ifo ee ka shaqaysa nadaafadda maamulka gobolka banaadir halkaasoo xarun u ahayd khasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah allahu naxariista in ilahi waynaa rajicuun uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda hoose labada qof oo dhaawaca ah ayaa iyaguna sidaasoo kale ahaa dad goobta kaog dhowaa oo dhaawacu u gaaray qaraxuna wuxuu ku dhacay xaruntaasoo ku shaqaynaysay shirkadda nadaafadda ifa oo ka shaqaysa gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa intaas ayaa khasaaraha meesha ka dhacayahay haddana goobtu way xiran tahay oo waxaa ku sugan ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka ciiltire ka shaqaynaya howlgalka sugista amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda sida kale waxaa socota baaris la xiriirta nuuca agabka iyo elementska qaraxaasi uu ka koobnaa sida uu goobtaa ku soo gaaray iyo wixii kale oo maxay ahayday la xiriira goordhow ayaan ayadana idinla wadaagi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo maadaama baaristeedu ay socoto wixii ka soo baxa sidaas oo kaleeto ayaan idinla xiriiri doonaa lakin wixii maanta meesha ka dhacay intaasay ahaayeen gaarigana dee sida caadiga ah maadaama ciidanku ay mar kasta feejigan yihiin oo khawaarijtii gobolkeedu dhacay oo ay jabeen waxay isku dayaan gaariga inay soo muduufakeeyaan oo imbrofisor ay ka soo dhigaan oo xabadda dee ciidanka waxaan idiin sheegay jagboyntiga ifka xalan ciidanka joogo gaarigu inuu soo taraaray oo ciidanku ay si fiican ula faltameen laakiin gaarigu uu ka soo gudbay jagboyntigii halkaasna oo xaruntii ay ku shaqaynaysay si shirkadda nadaafadda ifa uu ku soo gaaray laakiin mar walba sida aan ka aragnay furmaha dagaalka gaar ahaan qaraxii ay ku weerareen baxda oo kaleeto ee baabuurtu way soo muduufgareeyaan waxay isku dayaan in xabadda ciidamada geesiyaasha ah ee difaacyada ku jira aysan xabadda qofka naftahaliga ah gaarsiinin laakiin mar walba ciidanku waa u feejigan yihiin sida furmaha ka dhacda khawaarijtii naflacaariga ahayd oo gabalkeedu dhacay waxay ujeeddadeedu tahay keliya inay qaraxaas dadku maqlaan oo saxaafadda la geliyo oo keliya ay dadka ku qalqalgeliyaan in ay eh, weli active yihiin oo ay shaqaynayaan laakiin gaarigaasi gaari muduufigu u ahaa iyadoo rasaasta ku socotoona ka soo gudbay oo xaruntii maamulka uu soo gaaray xaruntii eh, shirkadda if ay ku shaqaynaysa uu soo gaaray meesha aan joogno waa- waxaan joognaa degmada wardhiigley gaar ahaan ifka xalan ifka xalan marka la joogana dee waa qofkii yaqaana magaalada muqdisho kale yaqaanaa garan kara magaaladu inkastoo ay xiran tahay laakiin haddana eh, khawaarijtu maadaama gabalkooda uu dhacay waxay juhdi badan ku bixiyaan keliya in ay wax dhibaateeyaan ciidamada ammaanka geesiyaashahuna waxay u taagan yihiin in mar kasta ay ka hortagaan marka eh, haddiiba gaarigaani halkan keliya uu ku qarxay oon magaaladii iyo dadkii shacabka ahay saxmadii uusan gaarin oo ay su- duruufuhu u saamixi waayeen khawaarijtu inay halkaa gaaraan eh, waxaan u baahannahay in aan ummadda iyo ciidanka iyo dadkeenna shacabka aan iskaashanno oo gorwalba aan garab taagnaano ciidamadeenna ee gaarigaasi khawaarijtu haddii haleeli karaan oo ay gaarsiin karaan meelo ka saxmad badan oo ka khasaaro badan ay gaarsiin lahaayeen laakiin ciidamada iyo juhdiga iyo shaqada la hayo ayaa u saamixi weysay inay goobtaa gaaraan dhanka kale wararka ayaa waxay sheegeen in ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo dadka deegaanka ee qeybta ka ah dib u xaraynta deegaanada ay shabaab ka haystaan ay la wareegaan deegaanka lagu magacaabo caasweyne ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya maleeshiyaadka al-shabaab ayaa waxa ay saraakiisha ciidamadu sheegeen inay isaga carareen deegaankaasi kadib markii ay ka warheleen howlgalka ciidanka xooga dalka ee aggaasi ka wadaan ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa lagu soo waramaya inay hadda howlgallo mina baarisa ka wadaan deegaankaasi wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa ay magaalada muqdisho ka daahfurtay tababar ku saabsan hanaanka caymiska xoolaha nool tababarkan oo soconaya laba cisho ayaa waxaa ka faa-iideysanaya qeybaha kala duwan ee hay-adaha caymiska ka shaqeeya iyo bangiyada iyo qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda soomaaliya tababarkan oo hadafkiisa uu yahay in dadka soomaaliyeed gaar ahaan xoolo dhaqatada ay helaan hanaan caymis oo dhammaystiran oo xoolahooda ay xal ugu helaan xiliyada dhibaatooyinka gaar ahaan abaaraha ayaa waxaa faahfaahinaya sarkaal ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha
traininkan t o t training oo quseeya livestock index insurance waa kii ugu horreeyey aan u malaynaya in mid kale hore loo soo qabtay marka waan ka faa'iidaysan doonaa laba maalinuu soconaa Ah, it's, uh, life insurance-ga muxuu yahay I mean, livestock insurance-ga muxuu yahay maxaa looga faa'iidaa muxuu dalka maxaana uga fadhiyaa seen aan aan dadkii ay u noqdaan ah, programkan inuu noqdo customised program oo dadka fahmi karo oo oo wax nala eh, wadanka ka socon doona oo ka bilaado waa shaqadii ugu horeysay waa livestock uh, insurance ugu horeeyay wadanka oo dhan marka idinka nasiib wanaag waxaad u leedihiin inaad pioneer ka noqotaan oo shaqo aad u fiican aad inta ka bilowdaan oo boqolaal sano kale soo socota wax lagu dhaqmo ay noqdaan marka anagoo idin daahinayna sacaddana nagu socoto shirkeen kale wuu noo furmi doonaa taliyaha ciidanka xooga dalka dowladda soomaaliyana isagoo ku sugan gobolka galgaduud ayaa waxa uu sheegay in uu si rasmi a u bilowday wejiga labaad ee al-shabaab lagu ciribtiraya waxaana dadka deegaanka iyo ciidanka xooga ugu baaqay in ay u diyaargaroobaan dagaal culus oo al-shabaab ka dhana waxa uu sheegay in deegaano badan oo galgaduud ka tirsan iyo shabeellada dhexe shabaabka laga xoreeyey deegaanada dhimanna hadda lagu sii jeedo maxamed aan qodobada dibadda ka codsada mahadsanid faadmo dhankaasi wararka naga soo gaaraya dalka afghanistan ayaa sheegaya in ka badan laba boqol oo askari iyo saraakiil horey uga tirsanaay maamulka dowladda afghanistan ayaa si sharci darra ah loo dilay tan iyo markii xukunka ay la wareegeen kooxda taalibaan waxaa sida tan shaaca ka qaaday howlgalka nabadsugidda qaramada midoobay ee wadankaasi ee loo soo gaabiyey yunama taalibaan ayaa markii xukunka dalkaasi la wareegatay sheegtay inay cafin u fidinayso saraakiishii iyo askartii maamulkii uu hogaaminayey madaxweynihii hore ee afghanistan ashraaf khani howlgalka nabsugidda qaramada midoobey ee wadanka afghanistan unama oo warbixintii ugu horreysay soo bandhigay tan iyo markii maamulka taalibaan uu la wareegay xukunka wadankaasi ayaa hay-addan diiwaangelisay siddeed boqol oo kiisas oo la xidhiira xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan xarig aan loo meeldayin dirdil iyo in suxun loola dhaqmay maxaabiis unama ayaa dhanka kala diiwaangelisay ku dhowaad kalabar dhammaan dilalka sharci darrada ee loo geystay saraakiishii dowladdii hore iyo ciidamadii ammaanka afghanistan ee afartii bilood ee ugu horreysay ee xukunka taalibaan waxay intaasi ku dartay in sidoo kale xadgudubyada ay soc- sii socdeen aan iraahdee sanadkii hore ee labada kun iyo labaiyo labaatankii iyadoo la diiwaangeliyey toddobaatan dilal oo sharci darro ah dalalka xubnaha ka ah brix ama b r i c ee brazil ruushka shiinaha hindiya iyo koonfur afrika ayaa maanta shir isugu imaanaya magaalada johannesburg iyadoo ay soo taraysa wadamada doonayay inay ku biiraan ururkaasi in ka badan labaatan dol ay ku jiraan iiraan argentina ayaa codsaday inay ku biiraan ururka shirka ayaa sidoo kale diiradda lagu saari doonaa iskaashiga dhaqaale ganacsiga doorka iyo doorka qaramada midoobay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ayaa ka qeybgeli doona shirkaasi kaasoo oo buuxin doona booska madaxweynaha wadanka ruushka valadimir putin oo wajahaya eedeema la xiriira dembiya dagaalka dib duulaanku uu ciidamadiisa ay ku qaadeen wadanka ukrain oo dirisla ah sanadkii hore bishii labaad